arrintaa waxaan u arkaa yacni wax muddo soconayey oo bisha januari sideedeedii ay ku yimaadeen ciidamada somalilan oo horey u qabsaday magaa degmada laascaano kadibna marba meel imanayey markii ugu dambaysayna bisha sideedeedii tukare qabsaday arrintaas waxaan u arkaa wixii ka dhacay iyo weerarkii ay ku soo qaadeen mar labaad ciidamada puntland ee aagga jiidda hore jooga inay tani daaran tahay oo ay daba joogto inay ku baaqaan madaxweynaha oo shirkaas guddoominaya in maaragtay dagaal dheer la geli doono waxaan noo arkaa dee laba maamul oo yacni iska soo horjeedaa mowqifkay qaateen biixi iyo wasiiradiisa iyo golaha dhaqanka iyo gurtida iyo madaxweynihii hore riyaale siilaanyo iyo madaxweyne ku-xigeenadii iyo xisbiyada saddexda xisbi qaran oo ka soo saaray inay dagaal ku qabsan doonaan xuduudda oo maaragtay yoocada inay imaan doonaan taas bay maaragtay arrintaani iyaduna lid ku tahay waana wax isku aadan weeye arrintaasi
marka maxaad ku fasiri lahayd dagaal wakhti dheer ah
dee waxaan ku fasiri lahaa waa og tahay oo bishii shan iyo tobankeedii carmo ayuu madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil beeldaaje cabdulaahi caleemasaarkiisii lagu dooranayay boqortooye beeldaajaha halkaasna waxaa yimi siddeed iyo tobanka gobol iyo sagaashan iyo labada degmo soomaaliya dad ka socda oo isimo ah iyo kilinka shanaad iyo n f d halkaas waxaa ka dhacday wafdigii ka socday oo isimada ahaa ee gobollada waqooyi galbeed boqor buurmadow inuu halkaa ka soo jeediyey inuu madaxweyne muuse biixi cabdi uu ka wado nabadgelyo una wado puntland nabaddaasna lala qaato halkaasoo ay isimo badani ka hadleen arrintaana soo dhoweeyeen sida boqor burhaan iyo isimada kale dhammaantood madaxweynuhuna aan aad u xasuusto oo ay igu reebtay xusuus muddana aana ilaawi doonin arrinkaa dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeed siddeed iyo tobanka gobol ka yimina xusuus ku wada reebtay ayna garanayaan oo ahaa haddii madaxweyne biixi laga helo in madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas yidhaahdo nabadgelyada diyaar baan u nahay laakiin waa in biixi laga helo taasina ina inuu diidanaa nabadgelyadana waxa caddeeyey kadib markii uu ku noqday magaalada hargeysa boqor buurmadow inuu ku xiray nabadgelyada uu raadinahayey marka waxa weeye adeer yacnii dad nabadgelyada diidanaa oo in wax laga qabto arrintaa diidanaa bay ahayd waana og tahay sagaal iyo tobanka bisha oo shalay ahayd bisha shanaad wuxuu xiray maxamed cune oo isaguna ka hor yimi arrimaha ay wadaan oo isinka guud oo ahaa yacnii garxajis oo nabadgelyada sida ceelaf weyn iyo tukaraqba ka hadlay isaguna xarig ayuu ku mutaysta marka waxay ahaayeen kuwa nabadda diidan kuwaas waayahay dad siyaasiyiina iyo dad kale oo reer puntland ayaa waxay qabaan arrintan waa wax lagu dheeraynayaa wakhtigii doorashada puntland oo soo dhow oo dowladda waqti kororsobay arrintan oga dan leedahay fikraddaa ma qabta adugu adeer gacali wixii maanta joogaan ka hadlaynaa wixii horey u tagayna annagu maaragtay dabageli mayno wixii soo socdana dee waa qaa'ib horta nabadgelyo iyo amni waa in la helaa dadka waxyaabaha ku howlan oo dadka reer puntland iyo dadka soomaaliyeedba yacni ku shaki gelinaya adeer xamar doorashaa ka dhacda iyadoo qarax ka socdo oo madaxtooyada horteeda qarax ka dhacayo marka adeer dagaal dheer haddii la galo yacni wax sharciga waafaqsan waxaan ahayni kuma soconayso waxa hadda wax lagu gelayaana waa sharci iyo qawaaniine waxa wasiirada loo kulminayo fulinta loo kulminayo marna lama dhici doonto waxaan isimada iyo dhaqanka iyo waxgaradka reer puntland aanay ogeyn in cidi ku tallaabsato marka waa ugu hambalyaynayaa go'aammada culculus oo ay ka soo saareen oo ay ku doonayaan inay gacanta ku soo dhigaan xuduudda puntland
shacabka puntland muxuu yahay doorkooda ku aadan in arrintan ay ku garab istaagaan dowladda iyo ciidan adeer doorkooda ku aadani waxa uu yahay inay maaragtay ay ciidan iyo calaf iyo maaragtay inay wadajirka puntland ka shaqeeyaan inay kuwa dacayadda beentaa fidinaya oo ku hadlaaya wakhti kororsi iyo waxa lagu gelayaa iyo dan gaar oo madaxweynaha iyo golaha fulintu leeyahay in waxyaabaha la hor istaago in dadka la wacyigeliyo in hil iyo hooba ciidamada dowladda puntland lala garab istaago in talo iyo tusaaleba la siiyo madaxda iyo saraakiisha ciidanka iyo dableyda iyo runtiina halkan waxaan mahad uga soo jeedinayaa ciidamada shacab iyo ciidamada dadka ku howlan inay xuduudda sugaan inay amniga ilaaliyaan iyagoo aan cidna wax ku dhimayn kuna xadgudbayn gobollada waqooyi bari ee togdheer iyo waqooyi galbeed midna aan ku xadgudbayn dadkaas waxa weeye waxaan leeyahay isku xirnaada gacmaha isqabsada waxbaa la kororsanaya waxbaa la yeelaya waxaa ka horeysa horta xuduudda puntland in la soo xiro taasaa ka horeysa
ka waxgarad ahaan ama ka odayaal ahaan arrintan maxaad ka qaadanaysaan odoora adeer annaga doorkayagii diyaar baanu lannahay haddaanu odayaasha puntland iyo golaha dhaqanka oo aan ku matelayno isimada iyo waxgaradka reer puntland diyaar baanu nahay laakiin way diideen oo boqoradii nooga yimi somalilan iyo suldaamadii ka hor yimiba way xidheen iyaga ayaa maaragtay isbaaro u dhigtay maaragtay in dalka lagaga shaqeeyo oo golaha dhaqanka somalilan iyo golaha dhaqanka puntland ay ka shaqeeyaan waxaa diiday madaxweyne mudane muuse biixi cabdi saddexda xisbi qaran oo arkaysid inuu maaragtay ina calidhuraa faysal calidhuraa faysal caliwaraabe uu taagan yahay dhalooyinka oo uu leeyahay dad muqdisho kasoo ka yimi baanu qabannay oo uu leeyahay jubbaland baa nagu soo duushay koonfur galbeed baa nagu soo duushay hirshabeellaa soo duushay gobolka banaadir baa laga soo duula dad reer xamar aan dagaalka ku qabannay ay ku manaaqisay ay dhibaato ugu geysanayaan dadka soomaaliyeed oo dhan inay dadkii dhintay oo madaxdii hore oo koo iyo labaatankii sano soomaaliya horumarka gaarsiiyey oo reer aakhiraadkiina ay u dhaaranayaan oo siyaad barre iyo meeshaan marinay baan marinaynaa puntlandna ay leeyihiin oo dadkaasaa waxay diideen in dhaqanku shaqeeyo puntland iyo somalilanna waxay ku jidhay dhaqankay ahayd annaguna mar kasta waxaan u diyaarnahay nabadgelyo iyo inaan raadinno siddeed iyo tobankii gobol iyo yacnii dowladdan federaalka ah dadka soomaalidiidkaana inaan xaqa iyo wanaagga aan tusno aanan isku diidanayn labada gole oo dhaqamanka aanan isku diidanayn marka sidaasaanu annagu doorkayagu yahay waana u taagannahay laakiin waa u mahad celinaynaa isimada reer somalilan oo ku howlan inay wanaag ka shaqeeyaan laakiin madaxdooda ayaa diidda hor istaagtay